waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com au xariijin soomaali madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa taliyihii shaqada laga joojiyey ee fahad yaasiin waxa uu u magacaabay la taliyihiisii dhanka amniga qaranka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa isniintii shaqa ka joojin ku sameeyey fahad yaasiin oo sanadihii dambe isagu ahaa agaasimaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya ee nisan loo soo gaabiyo xeerka uu soo saaray madaxweynaha oo lagu baahiyey bogga facebook ee villa somalia iyo sidoo kale barta t v-ga qaranka uu ku leeyahay internetka ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu aqbalay iscasilaadii uu soo gudbiyey agaasimaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa mudane fahad yaasiin isagoona ku bogaadiyey shaqadii wanaagsanayd ee uu ka qabtay dib u habaynta hay-addaasi madaxweynaha ayaana si kumeel gaara waxa uu hogaanka nisa ugu magacaabay gaashaanla sare yaasiin cabdulaahi maxamuud oo ahaa taliyaha nabadsugidda ee gobolka banaadir inta laga soo magacaabayo ayaa layidhi taliyo cusub oo ku yimaada hab waafaqsan sharciga iyo dastuurka kumeel gaarka ah ee dalka sida warbaahinta u faahfaahiyey cabdirashiid xaashi oo ah agaasimaha warfaafinta xafiiska madaxtooyada soomaaliya maanta oo ay taariikhdu tahay toddobada bisha sebtembar sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo u magacaabay agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha iyo kusimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda oo mudnaanta siinaya dardargelinta horumarinta iyo joogtaynta howlaha baaxadda leh oo horyaalla hay-adaha amniga waxa uu xeer madaxweyne ku soo saaray qodobadan soo socda qodobka koowaad madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu aqbalay iscasilaad uu soo gudbiyey agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mudane fahad yaasiin xaaji daahir isaga oo ku bogaadiyey shaqadii wanaagsanayd ee uu ka qabtay dib u habaynta hay-adda muddadii uu hogaaminayey qodobka labaad madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu u magacaabay gaashaanle sare yaasiin cabdilaahi maxamuud oo haatan ah taliyaha nabad sugidda ee gobolka banaadir inuu si kumeel gaadh ah u hogaamiyo hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka inta laga magacaabayo taliyo cusub oo ku yimaada hab waafaqsan shuruucda iyo dastuurka kumeelgaadhka ee dalkeenna sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa agaasimaha madaxtooyada waxa uu u magacaabay cabdirashiid muuse cali waxaana sidoo kale xeerka uu soo saaray madaxweynaha ku jira qodob uu isugu yeerayo kulan ay yeelanayaan guddiga amniga qaranka siddeed iyo tobanka bishan si guddigaasi looga horjeediyo warbixinta laga dalbaday heedda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya sida mar kale cabdirashiid uu faahfaahiyey qodobka saddexaad madaxweynaha ayaa u magacaabay mudane cabdisiciid muuse cali inuu noqdo agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka waxa uuna madaxweynuhu ku ammaanay shaqadii hufnayd ee uu ka soo qabtay taabagelinta siyaasadda amniga qaranka qodobka afraad madaxweynaha ayaa sidoo kale u magacaabay mudane fahad yaasiin xaaji daahir xilka la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ugu dambeyn madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo wuxuu isugu yeedhayaa kulan ay yeelanayaan guddiga amniga qaranka siddeed iyo tobanka bishan sebtembar sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan si guddiga looga horjeediyo warbixinta laga dalbaday hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka dhanka kale saacado kadib xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu soo saaray war-saxaafadeed lagu sheegay in ra-iisul wasaare rooble uu soo dhoweynayo aqbalaadda madaxweynaha ee shaqa ka joojinta agaasimihii hore ee nisa faad yaasiin xaaji daahir ra-iisul wasaaruhu wuxuu faraya ayaa layidhi agaasimaha guud ee kumeelgaarka ah ee nisa sareeye guud bashiir maxamed jaamac in uu si deg deg ah u bilaabo shaqadiisii sidoo kalena saraakiisha heedda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka waxa uu amrayaa inay si buuxda ula shaqeeyaan agaasimaha cusub ee heedda sareeye guuto bashiir maxamed jaamaac ra-iisul wasaaruhu waxa uu ummadda soomaaliyeed u caddaynaya ayaa la yidhi in qoraalada ka soo baxay madaxweynaha lixdii bisha sagaalaad laba kun koob iyo labaatan iyo toddobada bisha sagaalaad laba kun iyo koob iyo labaatan ay muujinayaan in uu weli daba socdo sida la yidhi mas-uuliyadihii doorashooyinka iyo amniga ee uu ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha ayaa la raaciyey waxaa kale uu ra-iisul wasaaruhu ka walacsan yahay ayaa la yidhi tallaabooyinka uu qaaday madaxweynuhu in ay yihiin kuwo lagu carqaladaynayo in si dhammaystiran looga gungaaro kiiska igraan tahliil faarax oo horay hay-adaha cadaaladda iyo sharciga looga hor istaagay in ay baaris buuxda ku sameeyaan kiiskaasi ra-iisul wasaaruhu waxa uu arkaa ayaa la yidhi wax laga xumaado in xuquuqda muwaadinka soomaaliyeed la siyaasadeeyo taasi oo ah dhaqan halis ku ah hanaanka dowladeed ee dalka waana in ay ka wantoodo ayaa la yidhi cid kasta oo ku fikiraysa arrintaasi ra-iisul wasaaruhu waxa uu mar kale ku adkaynaya ayaa la yidhi xeerlalinta iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida in ay dardar geliyaan howlaha baaritaanka kiiska igraan tahliil faarax degdegna u horgeeyaan maxkamadda awoodda u leh arrintaasi waxaana la faraya ayaa la yidhi dhammaanba taliyayaasha ciidamada qalabka sida inay si buuxda ay u gacansiiyaan xeerlaalinta ciidamada iyo sidoo kale heedaha sharcigu si ay u gutaan waajibaadkoodii ku aadan arrintaasi sidoo kale ra-iisul wasaaruhu waxauu shacabka soomaaliyeed ugu baaqaya ayaa la yidhi inay gacan ka geystaan siday cadaalad u heli lahayd igraan tahliil faarax ugu dambayntii ra-iisul wasaaruhu isagoo ku hadlaya magaca golaha wadatashiga qaranka waxauu shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamka u xaqiijinayaa in la dardargelin doono arrimaha doorashooyinka dalka oo si wanaagsan iminka u socda waxaanuu ku baaqayaa in loo midoobo sidii si nabadgelyo ah ugu dhammaan lahayd doorashada islamarkaana looga leexin lahaa wax kasta oo caqabad ku ah ayaa lagu soo gebagabeeyey war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya dhankoodii golaha midooda musharaxiinta ayaa cambaareeyey falalkii uu ku kacay siday yidhaahdeen madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo oo ay sheegeen inay yihiin kuwo baalmarsan dastuurka iyo sharciga dalka u degsan goluhu wuxuu u arkaa go-aanadaasi inay yihiin kuwa lagu carqaladaynayo dadaalada ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ee ku aadan in baaritaan dah furan iyo cadaalad la marsiiyo kiiska igraan tahliil sidoo kalena lagu xagaldaacinayo doorashooyin dah furan wakhtigoodana ku dhaca ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay golaha midooda musharaxiinta soomaaliya midooda musharaxiinta ayaa ugu baaqay bulshada soomaaliyeed inay ogaadeen in go-aanada madaxweyne farmaajo ay yihiin kuwo loogu talagalay in lagu khalkhalgeliyo sidai hadalka u dhigeen xasiloonida iyo ammaanka aan cagaha badan ku taagnayn ee dalka soomaaliya goluhu waxa uu saraakiisha ciidanka ugu baaqaya ayaa la yidhi inaysan u hoggaansamin go-aanada madaxweynaha muduxileedkiisu dhammaaday ayaana lagu soo gebagabeeyey warka ka soo baxay midooda musharaxiinta soomaaliya si kastaba kiiska igraan tahliil faarax oo ka tirsnayd hay-adda nisa islamarkaana la waayey ayaa noqday mid khilaaf xoogan ka dhex dhaliya madaxda ugu sarreysa ee dalka iyadoo beesha caalamkana war-saxaafadeed ay soo saareen ay ku baaqeen in arrintaasi si dhab ah loo baaro
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali